من عند الله أجل هدية أحملها في قلبي ويدي إن القرآن لخير جليس فيه الأنوار الربانية خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا
waa tahay dhegaystayaal weli halkaa nagala socotaan waa warbaahinta alfurqaan meel walba ada joogtaan waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu markan waxaad kusoo dhowaataan dersiga toban iyo koowaad ee kitaabka nisaa-un fii aayil qur'aan waxaana halkan ka soo jeedinaya sheekh jaamac cuhmaan sheekh cabdulilaah ee dhegaysi wacan
خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا بتأملات قرآنية
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين fadhigani waa kii koob iyo tobnaad anu kaga hadlaynay khulaasooyinkii aan ka soo qaadanay kitaabkii annisaa-u fii ayi lqur'aan ay iska lahayd gabadhii dictora leyla xamdaan waxaynu ku soo jiray oo fadhigeeni tobnaad inoo dambeeyey inaynu ka hadlinay haajar umu ismaaciil calayhi salaam iyo inuu maaragtay nabiyullaahi ibraahim kaga tegay iyadii wiilkeedii ardulmaka ay halkaa ku sabreen markii dambe ilahay dad u keenay dad carabo reer yamaneeda nin wiilka ka guursaday odaygii mar kale soo noqday ibraahim calayhi salaam ismaaciil oo gurigiisa ka yimi ka yimaqan uu yimi oo gabadhii uu qabay waraystay gabadhii marka ay cajabin weeday uu wiilkiisa kula taliyay inuu iska furo mar labaad soo laabtay gabadh kale wiilkii oo guursaday ismaaciil oo guursaday markaana ismaaciil guriga kama helin markuu weydiiyana inay iyaga wuxuu raadiyey ugaadhsi iyo sayd inuu u raadiyay ayay u sheegtay markuu waraystayna khayr bay gabadhaa dambe u sheegtay gabadh qanuucada bay ahayd oo ku qanacsay ilaahay wuxuu maaragtay uu ku arsaaqay bay ahayd markaana wuxuu la ballamay wuxuu yidhi gurigaaga albaabkiisa maaragtay ithbit sug yani hafurin gabadha ha iska sii deyn buu kula dardaarmay waxaynu ka soo hadalnay iyadana maxaasintii iyo wanaagyadii ay haajar ay lahayd umu ismaaciil ay lahayd inay ahayd gabadhii u horreysay maaragtay maradeeda jidda oo xijaabka hoos u dhigta raaricisa qofkii u horreeye sacyi ku mara beyna safa walmarwa labadan meeshan sacyiga maanta lagu maray xujaajta ku maraan waxaan soo sheegnay inay gabadha qofkii u horreeyay dumara oo khataan oo ku dhacay ama la guday ahayd qofkii u horreysoo dhegaheeda dalooliso meelahan dumarku ay ku ay maaragtay ziinada ay ku xidhan dhegaha iska dalooliyaan samaysa bay ahayd inay gabadh saabirada ahayd aada ilaahay maaragtay u tala saaratay gabadhaa meesha cidlada bahgooyada lagaga tegey ee tidhi mar haddii ilaahay uu ku faray ibraahimow ilaahayna dayaci maayo ee ku sabartay nolosha caynkaas ay ahayd oo amarkii odaygeedana qaadatay ilaahay amarkiisina qaadatay bay ahayd jaanibkaas waan kasoo dhammaanay waxaanu hadda ka bilaabna insha allahu tacaala arrin ay maarata ay mudan tahay in laga hadlo ah waxaan dumarka ilahay ku abuuray leoda kayrada ama masayrka inay maarata aan ka hadalno arrintii dhex martay saara iyo haajar markuu nabiyullaahi ibraahim uu gabadhii addoomadda ahayd ee haajir ay siisay xaaskiisa saara ay siisay uu guursaday ismaaciil ay u dhashay ee nabiyullahi ibraahim uu wiilkii jeclaaday halkaas waxay keentay arrintaas inay saara aada u masayrto waana arrin iska dabeeciya maaratay labada gabdhee la isla qaba inay isku masayraan waa iska dabeeci weeyaan waxaa la yidhahdaa wax dumarku kasbadaan maayo waa wax ilahay ku abuuray jibiilla dabeicad ilahay ku abuuray weeye dhibaatana kuma jirto sida maarata aan soo maray gabadho hadday gabadha lala qabo tiraahdo niyahowna kala durkiiyo meelahana wada dejin waa arrin sharcigu maaratay ma inkirayo sida ahlucilmigu ay sheegeen ibraahim waa qofka isaga isaga ayaa maaratay haajar u kaxeeyey markuu arrintaa arkay oo arkay masayrka saara ku dhacay ama kirada ku dhacday isagaa haajar ka kaxeeyey meeshay ku nooleeyeen iyo ardi shaam ka kaxeeyey oo u kaxeeyey markaas xagga maka iyo baytullah alxaraam u kaxeeyey saasay arrintu ku dhacday ibnu qayim wuxuu leeyahay isagoo arrintaa ka hadlayo raxmatullahi caleyh wuxuu leeyahay kitaabkiisa zaad ulmacaad isagoo kaga hadlaya wuxuu leeyahay saara waxay ahayd xaaskii nebiyullaahi ibraahim aada bay u masayrtay oo haajar uga masayrtay iyo wiilkeedii u dhashay ismaaciilaha qiiro midda ugu daran ama masayrka ugu daran bay masayrtay lianna haajar waxay ahayd jaariyad ama addoon ay iska leedahay bay ahayd saara lafteeda markii markaa saara ismaaciil dhashay ilaahay ubad ka siiyey ibraahim saarana iyo haajar baan leeyahay markaa ismaaciil dhashay saarana ilmo ma lahayn saan shida weyn bay ku gaadhay ilmo la-aan qof aan dhalin bay ahayd arrintaas way ka qeyrootay maxaa layahay saara way ka qeyrootay marka ibnuqayim wuxuu leeyahy ilaah baa ibraahim ku amray inuu kala fogeeyo oo saaro uu ka fogeeyo haajir iyo wiilkeeda oo uu dejiyo ardu maka dhulka maka uu u kaxeeyo si kiirada maaragtay ama masayrka uu saara u qaboobo u degto u xasisho taasna waxaa weeyaan naxariis u ilaahay maaragtay uu dadkiisa u naxariisanayo ama addoomihiisa oo saara maaragtay xaaladii gashay ayaa ilaahay in ka khafiifiyo ayaa arrintaas ilaahay ibraahim u faray siduu ibnuqayim sheegayo ibnu muflix ba isaguna wuxuu leeyahy raxmatullah ibnu muflix wuxuu leeyahay isaguna dabari wuxuu yihi imaam almufasiriin dabari wuxuu yihi iyo rag kaloo culamaaba waxay yidhahdeen waxa qiirada loo yaqaan oo masayrka waxaa weeye dumarka waa waa musaamax linnisaa yani waa wax ka dhici kara oo wax lagula yaabo maaha wax lagu ciqaabo maaragtay lagaga argoostana maaha hadday gabadho masayrto waa wax ilaahay ku abuuray oo dabiiciya marka in loogu dulqaato arrintaas mar haddayna xadka dhaafin oo qiirada xuduudka sharciga ayan ka gudbin oo ay gabadha ku dhicin wax ka xaaraan oo hadal ama ficil ha noqdo ayaan ku kicin arrin lagula yaabayo maaha qiiradana saynu xadiiska saxiix inoo sheegayo qiirada qiirada qabid ilaahay jecel yahay baa jirta qiira ilaahay necab yahayna way jirtaa nebigu sal ly slm wuxuu leeyahay ina min alqiirati maa yuxibu allah caza wajal wa minha maa yubqid allahu caza wajal masayrka qaar ilaahay jecel yaha jira iyo qaar uusan jeclayn oo necab yahay ta ilaahay jecel yahay waa tee miduu ilaahay jecel yahay waxaa weeye midda sabab leh falqiiratu fiiha riiba yani wixii qof ninkii xaasku qabay hadduu waxan ku arko ama ka shakiyo iyadoo rag kale maaragtay calaaqa lale dee inuu ka qiroodo waaba waajib waxaa weeyaan oo haddii kale wuxuu noqonaya the youth buu noqonaya gabadhu sidoo kale inay ka qirato ninkeeda oo de maaratay ninkii qabay oo guriga la jooga marba naag telefon isaga diraya iskala qoslaya naaga maaratay ajnabi oo xaaraanka ah inay ka qirato xaq bay u leedahay qiradaasoo kale cidna lagu eeday maayo ilaahay qiradu jecelya ka mid tahay laakiin ama xagga ragga ha ka timaado ama xagga dumarka ha ka timaado hadduu qofku iska masayrayo bilaa sabab iska masayrayo gabadhiioo iska joogto ninka iska masayraya yaa kuu yimi yaad la hadlashay yaa telefoonka qof aad la hadlaysa iyadoo aabaheed la hadlaysa ama walaalkeed la hadlaysa ayaa laga yaaba inu shaki galo waa qiiro aan sabab lahayn taa ilahay ma jeclo gabadhu sidoo kale ninkii oo qaraabadiisa la hadlaya ha maanta heblan qofka dumar kusoo wacday waayo yaa la hadashay qiirada noocaasa taa weeye midda maaragtay ilaahay maaragtay uu uusan jeclayn sabab la-aanta ah taasna qiirada taasuu ka yidhahdeen culimadu ka yidhahdeen marka qiiradu haddayan xadkeeda dhaafin oo qofku xaraan uusan ka dhicin ama ficil ha noqdo ama qowl ha noqdee xuduud sharci haddaynan dhaafin qiiradu waa wax qofka dadka biniaadamka ku abuuran oo maaragtay musaamax ah ninku hadduu maaratay fahmo qiirada dumarka inay wax ilaahay ku abuuray tahana waa arrin raganimo waa qofka ninka laga rabo saas weeye qofka caaqilka markaa ma kiciyo naagtiisa qiiro kuma kiciyo oo waxay raalli ka ahayn iyo waxay ka shakido ma sameeyo haddii kale isaga bay dhib ku noqonaysa haddii dumarku masayraan isaga ninka mutacadidka ee naagaha dhawrka ale hadduu qaar ka masayriyo oo maaragtay wa waxay ka masayraan oo ku sameeyo isagoon baa dhib isu keena gurigiisa isagaa gubay fadliga maaratay um ismaaciil ama haajir afdaasheeda ama manaaqibteeda ama wanaageeda waxaa ka mid ah waxaa ka mid ah inuu maaragtay nebigu sal lla ly slam saxaabada kula dardaarmay biahli misra reer misr wuxuu yidhi waa in maaragtay la ixtiraamaa la xurmeeyaa ayuu nebigu saxaabada kala dardaarmay can cabdiraxmaan ibnu shamaasata almaheriy wuxuu leeyahay fi lxadiisi saxix wuxuu ku leeyahay qaala samictu abaa darin yaquulu qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam inakum sataftaxuuna ardan yudkaru fiiha alqiraad waa masr baa loo wadaa waxaa ka wadaa masr baad furan doontaan fastawsuu biahliha khayran khayr iskula dardaarma reer masar sidii loo maaratay inloo in loo naxariiso loo debciyo aan la dhibin ixtiraam bay mudan yihiin sababtu waa maxay lianna lahum dimma wa raximan bay leeyihiin waxay idinku leeyihiin xaq iyo xurmay idinku leeyihiin oo waxaa ka dhalatay dee haajir baa ka dhalatay hooyadii haajir baa min misr ahayd buu leeyahay xadiisku umu ismaaciil ayaa ka dhalatay carab hooyadeedna iyadaa lagu sheegay inayd umul carab tahay midda kale xadiis kalena waxaa leeyahay awsu lahum lahum sahran xadidna way idinku xidid bay idinku leeyihiin oo waxaa laga wadaa maariyatu maariya alqibdiya umu ibraahim ba iyaduna waxay ahayd min misra reer masar bay ahayd marka umu ismaaciil ama haajir qof fadli badan bay ahayd waxay geeriyootay oo dhimatay iyadoo mu'minada muhaajirada saabirada ilaahay baari u ah sawjkeedana baari u ah ilaahay u run sheegtay arrintaas markay waxaa khayrka ay la timi ay wasdhibtii soo martay iyo cidladii lagaga tegey iyo hagooyadii lagaga tegey ilaahay markay tala saaratay ilaahay markay isu dhiibtay ilaahay markay bariday isaga kaalmaysatay ilaahay wuxuu ku manaystay markii dambe inuu dad u keeno la noolaada la dego ay hesho deegaan fiican iyo dad fiican oo maarata ay la degto ilaahay wiilkeedii uu ka dhigo nebi min ambiyaa ilaahay ka dhigo khayrkaas badan baa ilaahay maarata ugu bedelay sabarkeedii iyo dulqaadkeedii sidaa suuraddan ayaan hadda ka hadlaynay suuratu ibraahim hal qiso ayaa inoogu soo martay waa qisatu haajar radia allahu canhaa marka waxay xusuusinaysaa suuraddu ka hadlaysaa inaynu xusuusisto binicami illaahi cala annaas dadkii nicooyinkay galladaha ilaahay u galay oo haajar iyo dawiilkeeda ugu horeeyaan iyo ilaahay inanugu booriyey inaan nicmooyinkaa ku shukrino suuradda taasay ka hadashay in nicmooyinka ilaahay lagu shukriyo marka ilaahay nicmo ay gallad kugu galladaysto inaad ilaahay uga mahadnaqdo ayay suuraddu inoo sheegtay waxay inooga degtay inaynu nicmada ilaahayna siiyo ku kufrino bay suuraddu inooga sheekaysay qisada haajarna tusaa waxaa inoogu sugan kudayasho baa ugu sugan likulli muslima gabar kastoo muslima kudayasha ugu suman oo ugu sugan oo lagu imtixaamay gabar kastoo la imtixaamay dee kolley imtixaanka haajar ku dhacay mid ka weyn inuusan soo marin baa laga yaabaa marka gabar kastoo muslimada oo maarata lagu imtixaamay oo la imtixaamay adduunka lagu imtixaamay haajir waa inay ku dayato oo siday u saburtay ilaahayna markuu nicmada siiyo ugu mahad celisay saasaa gabadh kastoo muslimada laga rabaa suuradda inoogu xigta waa suurat lxijir suurat lxijir muminiinta ayay sugaysaa maqaasidda waa in tahbiitu lmu'miniin inay sugto oo muminiintu ay ku sugnaadaan diintooda ayay ka hadlaysaa waxaa suuradda ku timi qisatu imra'at luut oo aynu hore uga soo hadalnay marka waqti badan ku bixin mayno suuraddana waa lagu xusay markii laga hadlayay nebiyullaahi luut bay soo dhexgashay qisadeedu laakiin imra'atu luud hore aynu uga soo hadalnay waxaa kaloo suuraddu ay ka hadashay banaatu luud calayhi assalaam gabdhihii oo nebiyullaahi luud dhalay iyagana waan soo bandhignay qisadii hore aan uga soo hadalnay sidaas markaa suuraddana waxay inoo soo bandhigtay ama aynu ku soo aragnay laba qiso oo qisooyinka dumarka ka mid a mid waa xaaskii nebiyullaahi luud qisada kalena waa qisadii gabdhihii nebiyullaahi luud dhalay laba nooc oo dumar oo kala duwan baan kusoo aragnay suuradda oo labaduba beyt nubuwa ku nool guriga nebi guri nebi ku noolaa labada nooc mid ilaahay ku gaaloobay wuxuuna mutaystay ilaahay ciqaabkiisa waa hooy waa waa xaaskii nabiyullaahi luut nooca kale dumarkan qisada kusoo aragnana waxay ahayd oo suuradda kusoo aragnay waa nooc ama qeyb dumarka ka mid a oo gabdhihii luut ah oo diinta rumeeyey markaa mutaystay inay badbaadaan oo ilaahay ciqaabkii ku dhacay dadkay la noolaayeen ka badbaadiyo taasna waxay muslimiinta ku boorinaysaa inay sugnaadaan oo iimaanka ku sugnaadaan oo ay ka dheeraadaan wixii ilahay cadho gelinayo suuratu naxal ayaa inoogu xigta suuraduhu yani waxaynu ka soo bilownay suuratu alfaatixa hadda waxaan maraynaa suuratu naxal iyo qisooyinka dumarka ee ku yimi suuraddu horta maqaasideeda iyo maaragtay ujeedooyinka ka hadlayso adilada iyo xujada ilaahay waxdaaniyadiisa iyo adilo badan suuradda ay kusugan yaa ku sugan yowm alaakhir bay ka hadlaysaa yowm alaakhir bay ka hadlaysaa iyo in maaragtay waxay sugaysaa inay nebinimada nebi maxamed ay mid dhaba tahay rasuul dhaba uu yahay iyo wixii ku yimi qisadiisa nabiyullahi maxamed sala allahu alayh wasalam waxay suuraddu ka radinaysaa iyadana shubhadii almushrikiintu shubahooyinkay soo saareen oo qur-aanku inuusan maaratay isagu nebigu isagu maaratay dad kale ka bartay iyo sheekooyinkoodii oo qur-aanka ilahay ma soo dejine dad baa bara iyo waxaasay radinaysaa oo xaqiiqada suuradda inuu ilahay soo dejiyay bay caddaynaysaa waxay suuraddu kaleo ka hadlaysaa nicmooyinka ilaahay ummadda ku gallaystay wain tacudu nicmat allahi laa tuxsuuhaa baa suuradda ku timi khalqigiisa nimcooyinka u galay bay suuraddu ka hadashay qiso waxaa ku timi laba qisaa suuraddan ku jira qisada hore waxaa weeye qiso jaahiliyiintii nimankii carbeed jaahiliinta ay samayn jireen oo la odhan jiray wacdulbanaat ama gabdhaha ina nolol dugo iyagoo noolnool la aaso qisada gabdhuhu laba meelood ayay ku timi kitaabka ilahay laba meelood baa lagu xusay gabdhaha la aasi jiray iyagoo nool fi ljaahiliya suuratu naxal oo suuradda haddaan ka hadlaynaa waxaa lagu xusay qowluhu tacaala waidaa bushira axaduhum bilunhaa dalla wajhuhu muswaddan wahuwa kadiim yatawaaraa min alqowmi min suu'i maa bushira bih an yumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab alaa saa maa yaxkumuun aayadda konton iyo sagaal konton iyo sideed ilaa konton iyo sagaal labada aayadood baa lagu xusay suuratu takwiirna gabdhahaas way ka hadashay arrintooda fii qowlihi tacaala waida almaw'uudatu su'ilat biayi denbin qutilat labadaas suuradood baa gabdhahaas lagu xusay dulmiga lagu hayay jaahiliyada lagu hayay markii aljaahiliya alula jaahiliyada maantana waa lagu hayaa jaahiliya qarni waxaadi cishriin jaahiliyatii ka daran baa maanta socota lakin waxaa laga hadlaya markan jaahiliyadii hore jaahiliyat ulaa qabla islam baa laga hadlaya alimaam baqawi wuxuu xusay iyo kayruhuba min alculamaa qolyaha loo yaqaano mudar ee carabta kamida iyo qolyada khusaaca la yidhaahdo iyo kuwa tamiim la yidhaahdo labadaa reer saddexdaa reer ee carbeed kuwaasaa gabdhaha aasi jira iyagoo nool kaanuu yadfinuuna albanaata axyaa maxay u aasayeen gabdhaha khawfan min alfaqri calayhim gabdhahaas baahi inay maaratay ku dhacdo oo hadhow maaratay iska dulloobaan oo markaa kuwa aan u qalmin ay soo doontaan oo qabiilla ka hooseysa oo langaaba ay soo doontaan oo halkaa ceeb uga timaado wax noocaasay ku fekeri jireen oo marka ay soo damcaan gabdhaha soo doontaan dadaan kufa iyo u qalmin sa iyagu marta ku andacoonayeen nimanka carbeedna qaar ka mid a dabcan wey carab oo dhan ma ahayn hadday gabadho u dhalato oo uu rabo inu inay noolaato uusan dilin hadduu rabo wuxuu u gelin jiray marya ad adag oo fool xun jubbatun min suuf kood xun ama maro adag buu u gelin jiray markaasuu maaragtay maro ama suufa ama shacar ah xoolaha laga sameeyey saamaha iyo maqaarada u gelin jiray markaasuu wuxuu dhaaf jiray xoolaha ina u raacdo ariga iyo geela ina u raacdo baadiyaha ugu raacdo saasuu dullayn jiray gabadha si aan ragba usoo hawaysan hadduu doono inuu gabadha dilana wuu ka tegi jiray ilaa ay maaragtay ka noqoto da mucayana ka gaadho sanadka lixaad oo kale meelaha marka ilahay ka gaadhayso markaasuu hooyada wuxuu ku odhan jiray sayiniiha xataa adhaba biha ilaa axmaa'iha gabadha soo qurxi oo dhar fiican usoo geli dadkii maaragtay tiyaasheed iyo dadkii noo yaan soo tusayaay horena god buu usii qoday oo saxaraa uga sii qoday ceel buu sii qoday god buu qoday saxaraha dhexdiisa markuu meeshaa gaadho godkii uu qoday gabadha gaadhsiiyo isagoo wada gabadha ay gaadho isagii ay gaadhaan gabadha wuxuu ku odhanaya undurii haadihi lbi'r aabo gabadha yaad buu ku leeyay bal ceelkan fiiri hoosu fiiri diis markay gabadhu saa ugu foorarsato ayuu gadaal ka riixi jiray ceelka ku tuuri jiray markaasuu ceelkana ciiddii hore uga saari ku gediyi jiray saasuu gabadha kaga takhallusi jiray saasuu kaga takhallusi jiray oo carada ayuu ceelka ku malaasi jiray dhulku la simi jiray qofkii u horreeyey o arrintaas sameeyo carab kaga dayatana waxaa la leeyahy wuxuu ahaa nin la yidhaahdo qays ibnu caasim atamiimi nin reer bani tamiim uu ahaa ninkii u horreeya shaqadaa sameeya oo gabdhaha maaratay sunnadaa xunjideeya marka qaar cadowgiisa kamid ah qabiiladii cadowga ahaa ayaa soo weeraray gabadhiisi bay qafaasheen ninkii gabadha qafaashay ayaa gabadhii maaratay xaas ka dhigtay marka dambe labadii qabiil baa heshiiyey oo sulux waa dhex maray ama heshiis gabadhii baa markaa la dooransiiyey ma ninkanaad la joogaysaa oo markii hore kusoo aftuubtay mise aabbaha baad raacaysaa marka waxay dooratay ninkii aabaheed may dooran marka wuxuu ku dhaartay ninkaas qays ibnu caasim atamiimi wuxuu ku dhaartay hadday gabadh u dhalato inuu iyadoo nool caasayu ku dhaartay saasuu sameeyey carabina saasay kaga dayatay isagaa sunnadaa xun sameeyey ninkaasu lagaga dayday qur-aanku wuxuu xusay gabdhaha maaratay jaahiliyadii dhibaataday la kulmi jireen waa aabayaashood kala kulmi jireen qabaayilkii qaarkood qabaayilka carab o dhan maaha qaarkood bay ahayd oo jaahiliyadii ku noolaa marka aabayaashu waxay ahaayeen haddii gabadh loogu bishaareeyo xaaskaagii gabadh beesha la yidhaahdo waxaa weeye wejiga ayaa madoobaan jiray murugo iyo hami iyo qami baa ku dhici jiray markaasuu raggii uu la fadhiisan jiray golayaasha ka dhuuman jiray nin ceeboobay oo kale ayuu su haystay dadku inay arkaan buu dhibsanayey hebel gabadh baa u dhashay ceeb buu u arkay gabadh inu u dhalatay nicmadaa ilaahay siiyey buu ceeb u arkaaba waxaan loogu bishaareeyey xumaantiisa si isagoo aaminsan yahay isagoo caar iyo ceeb ka baqaya gabadhaas inuu soo jiido markaasuu isagoo khajilaya oo xishoonaya dadka ka caar golayaasha ma iman jirin ilna gabadh baa u dhalatay nin ceebaysan buu isu arkay inuu yahay marka dambena wuxuu samayn jiray ra'yigiisa xunka wuxuu maarata u qurxiyo oo gabdhaha maaragtay wuxuu doono waa aasi jiray hadduu doono haddii kale intuu iska dulleysto oo aada u bahdilo oo dhar xun u geliyo adag iyo xoolaha iska raacsan jiray sidaan ragba usoo hawaysan marka labadaasuu kale dooran jiray inuu isagoo dulleysan oo ceebaysan iska haysto iska noolaato iyo inuu ciidda ku gediyo oo adduunka ka qariya gabadha iyadoo nool labadaas buu maaragtay ayuu ku kici jiray waxay sameynayeen wax foolxun buu ahaa waxaasay samayn jireen qabaayilka carbeed qaarkood ee jaahiliyada noolaa cibrada ama maaragtay waxyaalaha aanu duruustan ka faaidaysanayno arrintan gabdhaha la aasi jiray iyagoo nool ama nolol duugi jiray waxaan ka ogaanana islaamku markuu maaragtay uu yimi gabadha ilaahay dumarka uu badbaadiyey diinta dumarka u badbaadisay dhiiggeeda ayay ka dhigtay mid macsuuma aan la taaban karin wuxuu ka badbaadiyey jaahiliyadii iyo waxay kula dhaqan jireen gabdhaha ayuu maaragtay ka badbaadiyey qisadanna waxaa ku sugan karaamatu linisa ilahay inuu dumarka karaameeyey siduu raggaba u karaameeyey oo ilaahay wuxuu leeyahy fi kitaabihi walaqad karamnaa bani aadam buu leey bani aadam raggiyo dumarkoodaba waa karaamaysan yihiin ilah baa karaameeyey kuwii dabcan iskaraameeyey aan nimcadiisa ku kufrin aan gaaloobin waa karaamaysan yihiin ama si guudba ilaahay bini aadamka marki horeysa uu karaameeyey xayawaankii kale uu ka duway caqli buu siiyey wuxuu ka dhigay dad maaragtay xayawaanka kale inta kale ka fadli badan islaamku gabadha markaa muslimadda wuxuu ilaaliyey wuu ilaaliyey waa wuu u gargaaray wuxuu ka dhowray dulumkii iyo xadgudubkii lagu samayn jiray wuxuu ka ilaaliyey in la dullaysto oo la xaqiro marka gabadha muslimadda ah ilaahay inay u mahadnoqdo ayaa la gudboon oo ku shukrido galladda ilaahay weyn ee ilaahay uu siiyey ee jaahiliyaddu waxay ku samayn jireen uu ka badbaadiyey waxaa kaloo gabadha la gudboon inay diinteeda ku dhegto diinteedu waa dhufayskii iyo badbaadadii ay ilaa ciqaabkiisa kaga badbaadi lahayd weeye hadduu gabdhaha asidooda uu jaahiliyadii ahaa uu islaamku uu joojiyey markuu maaratay adduunka xukumay maanta wuxuu qaatay shakli kale ayuu qaatay suurad kaluu qaatay gabdhaha maaratay in la nolol duugo weliba sidii jaahiliyaddu ku samayn jirta si ka xunba maanta lagu sameeyaa gabdhaha gabdhaha maaratay ammaanadii dadkii dhalay may xaqooda may gudan diintii may barin iyo taqwadii ilaahay may barin way ka gaabiyeen tarbiyadii gabdhaha laga gaabiyey iyo islaamkii toosnaa in lagu tarbiyeeyo laguma rabayn inay inay ku asturaan xijaabkii goor hore intay gabdhuhu yaryar yihiinba la baro loola loolama dhaqin mucaamalaad si dumarka loola dhaqmi jiray oo islaamku de rabay in loola dhaqmo waxay ula dhaqmeen sidii nimankii gabdhaha raggu maanta qoysasku ula dhaqmayaan oo gabadhii waxay rabaan inay guriga ka baxdo oo soo shaqayso oo lacag keento iyagaan iyagan meeshay ka shaqaynayso iyo cidday la shaqaynayso iyo dhibta uga imanaysa shaqooyinka ay ragga maarata ku ciriiriyayso ay dhexgelayso ay ku milmayso iyagaan sharafteeda eegayn diinteeda ilaalinin ayay shaqada u dirsan hooy soo shaqe aaba soo shaqe baa maanta adduunka ka socota gabdhaha markay wax barayaan iskuulaha la geenayaa hebel waxaa leeyahay waxbay baranaysaa jaamacad bay ka baxaysaa reerka ayay maaragtay mas-uuliyaddiisa qaadaysaa adoo biilkaay bixinaysaa aakhirada laga fikeri maayo waxaa laga fikerayaa shilimo inay soo xarayso oo reerka ay ku quudiso iyadan shilimadaa meesha ka keenayso ma xalaalba ma xaaraanba aan la kala ogeyn diinteedina laga fogeeyey xishoodkii gabadha muslimadda mudnaydna laga fogeeyey oo rag lagu shii dhex daayey di-aab rag bahalo aan naxariis lahayn oo qalbi adag inay la shaqayso sharikaadka kala shaqayso muasasaadka kala shaqayso cusbitaalada kala shaqayso madaarista kala shaqayso caawo dhan iyo maanta o dhan raggaa ku milanto oo la qososho oo maaratay la shaqayso habeenkii ay khafaara ama nooba leyliya wada galaan oo habeenkii layihahdo maanta waxaa ku qoran gabdhaha heble iyo heble iyo wiilasha hebel hebel baa ku qoran noobada caawa soo jeediya oo dhakhtarka joogaya ama joogaya shirkadda saas bay maanta loola dhaqmaa gabdhaha marka waa arrin uga xun nolol duugii jaahiliyada lagu nolol duugu jiray tanaa uga daran ninka jaahiliga markuu gabadha nolol duugo adduunka unbuu dhaafin jiray laakiin maanta aabbaha gabdhaha dhalay ama qoysaska gabdhaha dhalay adduunkeediina xishoodkeedii iyo sharafteedii iyo dumarnimadoodii way kaga cayaareen aakhirana waxay kusii daayeen meel ay dembi iyo macaasi ka kororsanayso oo laga yaaba aakhiradeedu inuu badbaadi weydo ilaa man raxima rabbuk markaa gabdhaha maanta waadulhabanaad hadduu inala fool xumaa waa inu markaynu maqallo gabadhu iyadoo nool buu aabbuhu aasi jiray maanta midaynan dareemayno tii kaxun baa socota oo gabadhu aabbuhu iyo hooyadu intay diraan inay macsi oo dhan ay samayso dhul gaala xataa u diraan iska dhaafi hebla waxaa loo diraa laleeyahay keneda wax ka soo baranaysaa maraykanka ka soo baranaysaa baa laleeyahay waxay ku nooshahay iyo cidday la nooshahay iyo dhaqankeeda iyo inay diinta ka tagtay beer hore midna lama socdaan markay halkaa tagtay lacag soo diri doontaa un lacagta maxaaraan bay ku keentay maxaalaal bay ku keentay midna lama ogo wax kastoo gabdhaha dumarnimadooda ka saaraya iyo ujeeddadii ilaahay u abuurtay oo ahaa ilaahay de inay caabudaan midda kalena ay maaragtay gurigooda ilmahooda tarbiyeeyaan oo qoyska ay noqdaan saldhigii qoysku ku fadhiyay usradu ku fadhiday ay noqdaan oo ilmaha tarbiyeeyaan oo gurigii ay u noqdaan sakan iyo xasilaan u noqdaan arrintii loogu talagalay gabdhihii maanta waa laga fogeeyey dhaqankii ragga lagula dhaqmayay sidii wiilkii baa loola dhaqmaya iyo si ka daran ayaa loola dhaqmaya gurigeeda laga saarayaa gabadhnimadeedii xishoodkii baa yaa laga saaraya rag baa lagusii ajaanibka baa lagu sii dhexdeynayaa oon wax naxariisaya u haynin waxunoo wax kastoo xun ay rabaan ku samaynaya hadday rabaan ayaa lagu sii dhexdeynayaa waxaa keliya oo la eegayaa shilmada ay keenayso dadkii maanta maaddo wax la yihahdo ama maal baa madaxa maray maalkaa la eegi maayo xaguu ka yimi ma xaaraanba ma xalaalba xaggee laga soo kasbaday lama eegayo waxaa kaloo meeshan in la baraarujiyo u baahan arrin ay ka hadlaan dadku maanta ka hadlaan shubhad ay ka hadlaan oo dadku maanta ku sheekaystaan dadka weliba xaaqidiinta cala islam dadka islaamka aan jeclayn baa ku sheekaysta waxay yidhaahdaan ana alfaaruuqa cumar ibnu alkhadaab radia allahu canhu kaana yacidu lbanaat gabdhaha gabadhaha buu aasi jiray iyagoo nool gabdhihiisa bay yidhaahdaan waagu jaahiliga ahaa saasay ku sheekaystaan marka fariyadan ama been abuurkan cumar laga sheegayo wax kitaaba iyo wax sunnaa iyo wax xadiisba uu ku yimi midna ma laha iyo aathaar ku timi ma laha taariikhdu xitaa ma sheegin muslimka ee saxaaxa darka ay ragga muslimiinta qoreen masaadirka qisada lama yaqaano meeshay kasoo jeeday cidda samaysay inuu cumar gabdhihiisa qaar banaad gabdhihiisa isagoo iyagoo noolnool u jaahiliyada aasay dadka maanta arrintaa ka sheekeynaya ama dad qaar muslimiin weliba rumaysanayaan beentaa meesha ka keeneen lama yaqaano ilaa waxay ku hadlayaan niman kale raafida ama shiicada ee cumar dee necab aada u necab raafida ama shiico cumar aad bay u necab yihiin waxay ku necab yihiin inuu dowladdoodii majuusiyadahayda furus afka dhulka u dhigay markii dambena iyaga waatay dileenoo abululu almajuusi waatay usoo dileen oo dilay dadkaasaa yidhahda cumar baa gabdha aasay iyadoo nool gabdhihiisa qaar wax ka jira arrintaa iyada ah yaan lagu dagmin wax ka jira ma laha masdar saxiixa oo sheegayana male shiico iyo meel daran iyo dad cumar necab oo diinta islaamka necab oo xaaqiidiina ayaa arrintaasu ka timi wax daliila u hayaan arrintaa ma laha xujo ay u hayaan ma laha haddii umaarata gabdhaho la aaso marka ay shay la yaqaano jahriyadii ahayd reer bani cadiy qabiilka cumar ka dhashay inay gabdhaha aasi jireen horta maba maba sugno hadday taasi run tahay oo reer qoyskaas ee reer bani cadiy ay gabdhaha aasi jireen siday cumar ugu dhalatay gabadhiisa xafsa xafsatu binti cumar oo shan sano islaamka ka hor dhalatay hadday taasu run tahay muxuu xafsa muxuu aasi waay oo u nolol duugi waay waxaan maaragtay taasi waxay daliil u tahay maaragtay waadulbanaat inuusan ahayn caada uusan u ahayn cumar ibn khadaab radi allahu canhu jaahiliyadiisii markuu islaamka ka hor taa waxaa caddaynaya ahlulcilmi baa sheegaya oo dadka ahlulcilmiga muslimiinta waxay leeyihin wax arrintaa wax ka sugan ma laha marka inaan lagu dagmin cumar baa gabadhiisoo yar aasay jaahiliyadii iyo waxaas war jira maaha waa war shiico iyo raafida iyo dad badan oo ilaaha diinta necab suuraddan suuratu naxal waxaa kaloo ku yimi qiso kale oo dumar ku saabsan qisadan waxaa waaye هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا بتأمل